maxamed miro jaamac wuxuu ahaay hogaamiyihii ururkii canole ururkii canolena waxay ahaayeen afar kooxood iskugu tegay ayagii raskamboni canole maxay ahaydee jabhad kaleeto oo la dhahayo maxay ahaydee adiga iyo al-shabaab iyo jabhad kaleeto afarta jabhadood ayaa waxaa dhisteen labada kun iyo todobadii maxay ahaydee maamul ay ka sameeyeen jubooyinka siiba kismaayo halkaas uu madax uga ahaay ibraahim fuqaan markii ay raskamboni iyo isku dhaceen ay al-shabaabkii halkaasini loogu soo saaray al-shabaabka waxaa dhacday marka dambeeto maxamed mire wuxuu ku biiray al-shabaab al-shabaabkan wuxuu ka noqday dadka ugu soo saray ayuu kamid noqday howlo badan ayuu kasoo qabtay hadda markii la dilayana wuxuu ahaay amiirka walaayaadka ay ugu yeeraan maxay ahayd guddoomiyaha ugu sareeya guddoomiyaalka gobolada dhan ayaa hoos imaanaya marka wilaayaadka dhan ayaa hoos imaanaya ninkaa marka hooshaas ayuu haye labada kun labaiy labaatankii wuxuu ahay ka mid ahay shan lagu diray liiska maxay ahaydee argixisada ee maraykanka islamarkaana wuxuu ahay nin ay aad u raadinayeen haddana maxay waxay xaqiijiyeen marka inuu madax u ahaa guddoomiyeyaashaasi maxay ahayd howshiisa gaarka ah oo uu haya al-shabaab howsha gaarka waxay tahay al-shabaab waxay u dhisan yihiin sida maamulo ayay leeyihiin gobol kasta waxaa wakiil qof baa ugu ah shabeellada dhexe shabeellada hoose marka wakiilada gobolada waxaa la dhahaa wilaayaad ay ugu magac dareen guddoomiye gobol camal weeyaan marka wilaayaadkaas oo dhanna waxay hoos tegayaan mid kugu sarey oo ah maxamed miro jaamac ayuu ahaa wilaayaadkaas ayaa hoos tegaya isaga maamulka gobolada xagga sida markii gobol la maamulaya macnaha waxaa hoostegaya boliiskii ay ku xog yeeraan maxay ahayd xisbo waxaa hoostegayo maxay ahayd maamulada kalete kuwa maaliyaddii waxaa hoostegayo kuwii madaxda ka ahay gobolkaasi dhan marka gobolka ninka madaxda ugu sareeyo waxaa kasii sareeya maxamed mire
saameyn intee la egay dilkiisa ku yeelanaysaa al-shabaab
runti wuxuu ahay nin xaggooda ku weyn buu ahaa hogaamiyaalkaasi iyo dadka ugu soo sareeyo ka mid ahaa nin waxaa ogsoon tahay waagaasi jabhad dhan oo oo oo jihaadina dhehayso madaxa u ahaa sidii al-shabaab oo oo axmed gudana madaxa uga ahaa ayuu asagana maxayd wuxuu madaxa uga ahaa jabhadda caanoole markaasi markay isku biireen kabacdi dee hooshii al-shabaab ayuu qayb weyn ka ahaa nin maxayd agtooda ku weyna ayuu ahaa marka runtii waxaa ku imaanaysa jab weyn baa ku imaanaysa oo hooshuu asagu u waday kuley nin waa u magacaabaya laakiin nin asaga u bedela ma helayan oo ninkan waxaa ku xirnay raggii jabhadda caanool oo dhan ka tirsanaa ee al-shabaab ku biira dhan ayuu madax u ahaa sidiisaba dadkaasi xiriirkaasi iyo dadkaasi isku hayntiisii iyo waxaas oo dhan ayaa meesha ka bixi doona tan kale walwal intee la-eg bay gelinaysaa madaxda kale al-shabaab mar haddii la dilay maxamed mire jaamac
runtii welwal badan bay gelinaysaa labadii sano ugu dambeysay madax saac usoo sareyso sida darajadu iyo heerkuu ka gaara al-shabaab laguma dilin marka waxay noqonaysaa bilow bay noqonaysaa waxay ogaanayaan madaxda al-shabaabka ah waxay ogaanayaan in duqayntii ay ku bilaabatay maxamed mire haddii lagu bilaabo dad kale inay isdaba socon doonaan ayay sidaas marka welwalkaasi ayagoo ebel iska welwalsanaay laakiin labada sano ugu dambeysay aan madaxdooda maxay si aada loo beegsanayn marka hadda hadday ku bilaabatay runtii waa fahmi kartaa aad bay uwalwalayaan siday u dhuumaalaysan jiraan ka daran bay u dhuumaalaysanayaan
marka faahfaahin dheeriya ma laga bixiyay qaabka dilkiisa oo u dhacay sidii ayaga sheegteen waxay dhaheen kuyobromia aheyd ayaa lagu duqeeyey waxaana duqeeyeen dhaheen ciidamada maraykanka marka faahfaahin dheeriya may ka bixin laakiin waxay u sameynayeen waxaa baroordiiq la dhaho inuu nin weyn uu ka tegey ayaa meesha laga fahmayaa islamarkaana maxay ahayd waxa ugu weyn oo murugada ugu weyn iyo iyo welwalka ugu weyn soo qabsanaysa waxay tahay hadda madaxdii al-shabaab ka ahay waa aragtay dowladda dhankeeda dagaalo badan ayay ku qaaday oo ah dhul badan ayay ka xoreysay oo maaliyadday kala dagaalamtay oo warbaahintaay kala dagaalamtay oo meel kasto dagaal ayaa ugu socday marka madaxdooda markii haddii dhankaas ayaa harsanay oo lagu bilaabay in la tuqeeyo waxa waaye waxay dareemayaan in jabkoodii iyo jab weyn soo gaari doono